بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرته وعليه القضاء والهدي waxa uu sheekhu inoo soo sheegay xajka iyo arkaantiisa iyo waajibaadkiisa iyo shuruudda uu ku waajibay haddaba arkaantu arkaan ulxaj imisuu nooga soo dhigay shan soo ma shantaasi waxaa ugu horeeyey alixraam maxaa ku xigay alwuquufu bicarafa maxaa ku xiga alطawaaf طawaafkaasi waa kee bay nidhi طawaafku saddex bu ahaay waa طawaafu alifaado ka afraad asacyu bayna aلsafa wاlmarwa sacyiguna waa imse imse jeer wey baa dhex maraya toddoba wuxuu ka bilaabanaya safa wuxuuna ku dhamaanaya marwa ka shanaad alxal haddaba arkaantaasi wuquufka carafa haddii qofku uu ka tago wuquufka hadduu ka tago wuquufku xilligu bilowda xillina uu dhamaadaa waynu sheegna soo mahayn xilligu bilowda waa goormo maalinta sagaalaad bacda azawaal ayuu bilaabanaya wuxuuna dhammaanayaa aroorta salaada subax fajarka maalinta tobnaad soo ma ilaa habeenkii ujo qofku intaa iman waaya ee wuquufkaa carafo uu ka tago waa rukni weeyaan xajkii waa dhaafa waxaa rasuulku yihi alxaju carafa xaj gebigiisa carafo ka dhigay markaa wuquufka carafa qofkii uu dhaafay waa inaga in yihi qofka xajka hadduu ka buro lagama baxo une waxa weeyaan waa la dhamaystiraa ama camal cumraaba lagu xalaalooba camal cumrun buu la iman doonaa bimacnaa dawaaf iyo sacyi iyo xalqi wuu xalaaloobaya marka neefna wuu qali doonaa sanadka soo socdana wuu qallayn doonaa kaasi waa kee waa qofkii ka tegey wuquufka carafa arkaantii marka xabadda aynu ka reebnay maxaa soo hadhay ya afarta kale waa lala iman karaya iyagu zaman baynu ku xidhnayn qofka hadduu ka tago sacyiga hadduu ka tago wuu la iman karaa dawaafka hadduu ka tago wuu la iman karaa xalqiga hadduu ka tago wuu la iman karaa ma garatay ixraamka haddii aanu xajki weydaaranin ixraamka uu ka tago u ilaawo wuu la iman karaa oo miiqaadkii halkii miiqaadkii makaaniga ahaa ayuu ka xidhan doonaa waay wuxuu yihi sheekhu raximah llah intaasuu inoo sheegayaa waman faatahu lwuquufu bicarafa carafo wuquufkeedu qofka uu ka tago taxallala bicamali cumratin camal cumra ayuu ku xalaaloobi wa calayhi korkiisana waxaa ahaaday alqadaau qalla iyo walhadyu hadyaba korkiisa ahaaday waman taraka ruknan qofka ruknin ka taga lam yaxilla min ixraami ixraamkiisa ka xalaaloobi maayo xataa yaatiya bihi ilaa rukniga uu la yimaado waman taraka waajiban qofka waajib ka tagana lazimahu damu dhiig baa ku waajibaya waman taraka sunatan qofka sunno ka tagana lam yalzamhu bitarkihaa shay-un ka tegitaankeeda waxba kumay laazimin waay marka amika muxuu inoo sheegay arkaanta ka tegitaankeeda waxaa ka dhalanaya iyo waajibaadka tegitaankiisa waxaa ka dhalanaya iyo sunnayaasha wixii haddaa laga tago maxaa ka dhalanaya arkaanta ka tegitaankeeda wixii ka dhalanaya waynu sheegnayba soo ma sheekhaas inoo sheegay haddaba ay adiga adiga a a arkaanta istaago arkaanta ka tegitaankeeda maxaa ka dhalanaya arkaanta ka tegitaankeeda maxaa ka dhalanaya arkaanta aan ujeednaa waa kuwe ya cumrada saasa arkaanta ujeedna waa kay waaye arkaanta cumradu waa imsa waa afar ka xajkuna haddaa laga taga maxaa ka dhalanaya waay fadhiiso sheekha kugu xiga sheekha kugu xiga aye aye haye ar istaag de arkaan arkaanta xajka haddaa laga taga maxaa ka dhalanaya waynu sheegnay horta soma mise miynaan sheegin waaye haddaba ka sheeg waa la waa la sheegay sheekhu inuu garan waayo fadhiiso ku xiga kusii xiga way soconaysaa markaynu ku celiy noqonaysaa soo ma haye qallaa ku waajibaya waa ke kaasi waaye arkaantii kalena u la iman karaya dabeetna maxaa laga doonayaa inuu la yimaado ilaa uu la yimaado xalaaloobi maayo soo maha xalaaloobi maayo maxaa logala jeeda xalaaloobi maayo shalayna sheegnay soo mahayn ha shalayna sheegnay haye ha xalaalo noqon maayo wixii xaaraanta ka ahaa oo waxaas goormay xaaraan ka noqdeen markuu xidhay fariid saxwey waaba intaasba arkaanta haddaa arkaanta xajka tegitaankiisa waxaad leedahay qofkaas ma wuquufkii carafo ka tegey mise arkaantii kaleu ka tegey haddaa la yidhaahdo wuquufkii carafo ayuu ka tegey maxaa la odhanayaa hadduu wuquufku ka tago xaj male waa wuxuu ku xalaaloobaya camal cumro ayuu la iman doonaa camalka cumraduna waa maxay dawaaf saci xalqi wuu dawaafi doonaa saci bayna safal marwuu la iman doonaa madaxana wuu iska xeeri doonaa waay dabeetna saas ku xalaalo sanadka dambe wuu soo qalayn doonaa neefna wuu qali doonaa hadyigi waxa loo jeeda neef buu qali doonaa qofkii isagu intaa waxaa wuquufka carafo ma inta kale ka tegey waa inuu la yimaadaa xalaaloobi maayo ilaa uu la yimaado hadduu dawaafkii ka tegey wuu la iman doonaa sacigii hadduu ka tegey wuu la iman doonaa waa saas waman faatahu qofkuu ka tago alwuquufu bicarafata carafa istaageeda qofkuu ka tago taxalala bicamali cumratin camal cumro ayaa uu ku markaasi xalaaloobi doonaa wa calayhi alqadaa korkiisana waxaa ahaaday qale walhadyu iyo xoola neef inuu qalo waman taraka ruknan qofka rukni ka taga lam yaxila min ixraamihi ixraamkiisa ka xalaaloobi maayo xataa yaatiya bihi ilaa rukniga uu la yimaado lianna waxa weeyaan wuquufka carafa isagoo de wuxuu leeyahay zaman xadeeda buu leey kuwan kan ayagu male waman taraka waajiban qofka waajib ka taga lazimahu damu dhiig baa ku waajibaya dhiig maxaa logala jeedaa neef inuu qalo ayaa ku waajibaya waa inagii nidhi farqiga udhexeeya weeyaan maxaa udhexeeya rukniga iyo iyo waajibka waman taraka sunatan qofka sunno ka taga lam yalzamhu bitarkiha shay-un ka tegitaankeeda waxba kuma waajibin sunno qofka ka taga sunnaha yani sunayaashii xajka mayna soo sheegnay maynoo soo sheekh maynoo soo sheegay sunayaashi waay hay adiga adiga a istaag sunnayaasha xajka sheeg adiga maha fadhiso fadhiso fadhiso ya ha ya waay maxay kale waay fadhiso dawaaf wadac xukunkiisa maxay waajib waajibaadkin ku darnay soo ma maxaa kale waajibaadka lagu daray oo sunayaashu ku daray isagu mabiidka musdelifa iyo mabiidka mina saddexdaas waajibaadkay kamid yihiin iyagu sana soo sheeg wuxuu yihi sheekhu raximah llah faslun wadimaau lwaajibatu fi lixraami khamsatu ashyaa wadimaau lwaajibatu dhiigga markaasi waajiba fi lixraami fi xaali lixraami waktiga ixraamka xaalka ixraamka markaasi ku waajiba dhiigga waajiba khamsatu ashyaa shan shay weeyaan dhiigga waajibka ah fi lixraam fi xaali lixraam khamsatu ashyaa shan shay weey marka qofka haddii uu xidho xaj dhiigyada ku waajibaya shan buu inooga dhigay waa shanta markaanu talina axaduhaa midkood addamulwaajibu waa dhiigga waajibay bitarki nusukin ay bisababi tarki nusukin nusugka tegitaankiisa sababtiisa markaasi ku waajibay nusug waxaa la yidhaahdaa isaga asalka waa waxaa lagu ilaaq cibaadada ayaa mutlaqan la yidhaahdaa laakiin halkan waxaa loogala jeedaa nusug waxaa lagu aqoonsaday waxa weeyaan wixii la isfaray ixraamka dhexdiisa inuu qofku la yimaado wixii la isfaray markuu qofku ixraamto ee xaj xidho ama cumro u xidho waxaa la faray inuu la yimaado ayaa nusug la yidhahdaa marka wixii la faray yuu ka tegay marka bitarki nusukin ay bitarki ma'muurin wax la faray buu ka tegaya qofkaasi shay la faray marka bitarki nusukin ay bisababi tarki nusukin nusuk iyo camal la faray ka tegitaankeeda sababteeda ayuu ku waajibay wahuwa dhiiggaasina cala tartiiba buu ahaaday tartiib ayuu ahaaday tartiibtu waxa ugu kala horeeya ka hore markii suurogeli waayo ka labaad lala imanaya ka labaad markii suurogeli waayo ka saddexaad lala imanaya qofku ku doono qaadan maayo maruu ku doono u qaadanayana takhyiir baa la yidhahdaa uu kala dooranaya ku doono u qaadanaya markii kala horeeyaanna tartiib baa la yidhahdaa huwa cala tartiib shaatun laxwi inuu qalo fain lam yajid hadduuna helin fa siyaamu casharata ayaamin toban cisho soonkoodu weeyaan halaahatin fi lxaj saddex xajka dhexda ayuu ku soomi doonaa wa sabcatin idaa rajaca ilaa ahlihi toddobana wuxuu ku soomi doonaa ehelkiisa marku ku noqdo toddobana markuu noqdo ehelkiisa ku noqdo ayaa uu soomi doonaa dhiigga koowaad muxuu inooga dhigay waa qofka oo ka taga ya shay la faray inuu la yimaado xajka dhexdiisa shay la faray inuu la yimaado ayaa u ka tegay shay baa la yidhi la kaalay maxaa ka mid a waxyaabahaynu soo marinayay oo dhan dee ka soo qaad waxaa ka mid a maalan miiqaadka waa in laga xidho miiqaadka in laga xidho qofka hadduu miiqaadka xidhashadiisi uu ka tago miiqaadka in laga xidhaa waa waajib miiqaadka maxaynu qaybinay zamaani iyo makaani miiqaadka makaaniga ah waa maxay qof meelaha la xadeeyey iyo dadka maka imanaya loo xadeeyey ma dhaafayaan ilaa iyaga oo ixraaman mooyaane dhaafi maayaan hadduu qofku dhaafo isagoo aan ixraamnayn uu saa u ku tago waxaa laga doonayaa neef inuu qaro markaa waa bitarki ma'muurin shay la faray buu ka tegay ya marka dhiiggaasi muxuu noqonayaa neef baad qali neefkii buu waayey toban cisho soon tobanka cisho soonkoodana saddex cishina xaj ku dhex soon toddoba cishina markaad noqotid soon reerkaad ku noqotid tilka casharatun kaamil addamulwaajibu bitarki nusukin ay bisababi tarki nusukin nusuka tegitaankiisa sababtiisa dhiigga ku waajiba weeyaan wahuwa cala tartiib tartiibna waa u ahaaday shaatun waa neef adhiya ayaa marka waxa weyaan uu qali doonaa fain lam yajid hadduuna helin fa siyaamu casharata ayaamin toban cisho soonkood weeyi halaatatin fi lxaj saddex xajka dhexdiisa ayuu ku soomi doonaa waa sabcatin idaa rajaca ilaa ahlihi toddobana markuu ehelkiis ku noqda ayuu soomi doonaa wathaani ka labaad addamulwaajibu waa dhiga ku waajibay bilxalqi xiiritaanka watarafuhi iyo faakihaysiga wahuwa isaguna cala takhiiri buu ahaaday takhiir shaatun laxwi yani wuxuu qali doonaa neef adhay aw sawmu halaaata ayaamin ama saddex cisho ayuu soomi doonaa aw itasaduqu bihalaaata aasucin ama saddex saac ayaa uu sadaqalaysan doonaa calaa sittati masaakiin lix miskiin buuna ku sadaqalaysan doonaa noocan labaad waa dhiigga ku waajibay waxa weeyaan bilxalq xalqigu waa xiiritaanka waxaan soo marnay waxyaabihii muxaramaadka ahaa soo ma xajka dhexdiisa waxyaabaha qaarba xaaraan bimacnaa qofku hadduu ixraamto imise shay ba xaaraan ka noqonaya toban shay ba xaaraan ka noqon waxaa ka mid ahaa inuu timaha u xiiro xalqiga marka hadduu tima uu iska xiiro timaha jirkiisa ku yaalla hadduu xiiro ya waxaa laga doonayaa dhiig baa laga doonaya dhiiggaasi waa takhyiir takhyiir maxaa logala jeedaa wuu kala doorani doonaa arrimahan soo socda inuu neef qalo inuu saddex cisho soomo iyo in uu lix saac saddex saac baan ujeeda saddex saac uu lix miskiin u qaybiyo markaa marka lix loo qaybiyo miskiinkii muxuu helaya saddexdii saac ya laba mud ayuu helaya saddexdaasoo kala dooran doona kuu doonuu qaadanaya marka saddexdaas waa takhiir tartiibtuna maxay ahayd way kala horeysaa soo saama ahayn waay waxaa inoo hadhay addamu lwaajib bilxalqi soo nima odhan watarafuh tarafuh waa tanacumka waa nimcays marka waa faakahaysi weeyaan waxa uu noqonayaa isaguna sida diibka oo kale cadarka u marsado cadarku xaaraan buu ka ahaa cadarka in la marsadaa qofka ixraamtay in cadarka xidha maxay ka ahayd xaaraan soo ma laakiin mar baynu kala qaybinay labaynu kala qaybinay soo maheen a marka ka kawa ka waajibsanayaa addam waa kee waa ka marka u xidhay dabadeed u isticmaalay wey waay waxaa kala mid a iyadana tarafuha waxaa ka mid a iyadana adduhn qofku inuu saliidii subag iyo waxaa uu marsado oo markaa madaxiisi u hagaajiyo oo feedhashada waxaan soo nidhi waa makruuh iyadu laakiin haddii duhni uu mariyo ya iyadu taasa waxay tataan banaanayn oo waxay noqonaysaa iyaduna neef buu qali doonaa hadduu waayana saddex ishuu soomi doona neef buu qali doonaa ama saddex ishuu soomi doonaa ama saddex saac ayuu sada qalisan doonaa marka iyadu waa takhiir addamu lwaajibu waa dhiga ku waajib bilxalqi iyo watarafuhi tarafuha wa huwa cala takhiir buu ahaaday takhiir shaatun neef weeyaan aw sawmu alaaثati ayaamin ama saddexsha soonkood weey aw itasaduqu bialaaثati awsucin saddexaasuu kala dooran doona saddex saac in uu ku sadaqadaysto calaa sittati masaakiin lix miskiin wathaalidka saddexaadna addamulwaajibu waa dhiga ku waajiba biixsaarin ixsaar buu ku waajibay oo fa yataxallalu waa xalaaloobi doonaa wayuhdi shaatan neefna waa uu qali doonaa uu hadiyin doonaa ixsaarka waxa dhahdaa almanc mancigu waa qofkii oo ay u suuro geli weydo ya inuu nusugiisii dhamaystiro waxba suuro geli waayaba inuu makaba galaba oo dariiqyadii maka uu ka geli lahaa oo dhanba ya cadow baa fadhiya waa loo diidayba inuu galaba waa dhaafi kariba waayo dariiqan uu sidhi ka gal ma hayo dariiq labaad buu iyuu helay kii labaad laftiisna waa lamid wuu geliba kari waayo waana soo xidhay makana waa geli kari waayo waay ama cumro ayuu soo xidhay waa geli kariba waayo marka ixsaar baa la dhahdaa waxaa la mid a iyaduna qofkii oo la xidhaba dulmi qofkii baa la qabta waa la xidhay isagoo xidhan xaj ama cumro xidhay ayaa marka waxa weeyaan la xidhay way suuro geli weyda marka inuu dhamaystiro maxay acmaashii xajka ama cumradiis inuu dhamaystirto way suuro geli weyda hadday suurtagelisa ka war bimacnaa dariiqyadii baa ka xidhmay laakiin hadduu yaro sabro waxaa laga yaaba dariiqyada qaarba inay furmaan uu geli karaaba dhici karta ka uu sabraya haddii aanu xaj ka tegaynin xajka haddaanu ka tegaynin xajku u tagaaya uu qofku carfa hadduu ku dhaafo khalaas weeyaan lan wuu sabri doonaa haddii laakiin uu ka tegayo wuu xalaaloobayaa muxuu ku xalaaloobaya halkaa uu joogo dee neef uu ku qali doonaa weyaan neef ayuu qali doonaa timahana waa iska xiiri timahana waa iska xiiri neefna waa qali doona ka uu xalaaloobay waay marka kaas qofka acmaashii dhamaystiran kari waaye ee u suurto geli weydey ee intuu madaxii iska xiiray neefna qalay ee saa ku xalaaloobay waa qofka muxsirka la yidhahdo wey oo ilahay wuxuu inuu fain uxsirtum fama staysara min alhadi addamu lwaajibu biixsaarin weeye dhiga ku waajiba ixsaarka qofkii oo loo diido in uu markaa acmaashii uu dhammaystiro fayataxallalu waa xalaaloobi doonaa wayuhdi shaatan neefna waa hadiyeyn doonaa yani waa gawrici doonaa waraabicu kafraadna addamu lwaajibu waa dhiga ku waajiba biqatli saydi ugaadha dilitaankeeda wahuwa isaguna cala takhiiri buu ahaaday saddex arrimood buu kala dooran doonaa in kaana saydu ugaadho hadduu yahay mimaa lahu milun wixii mili leh haddii uu yahay mimaa kii hadduu yahay lahu milun mil u sugnaaday oo mili leh akhraja almila miliga ayuu bixin doonaayo oo uu gowrici doonaa min annacami nimcolada xaggeeda miliga ayuu ka bixin doonaa oo gowrici doonaa aw qawamuha ma waa qiimeyn doonaa washtaraa biqiimatihi qiimihiisana waxa uu ku iibsan doonaa acaaman cunta ayuu ku iibsan doonaa watasadaqa bihi waana sadaqaysan doonaa aw sama can kulli muddin yowman ama maalintiiba mudkiiba maalin buu ka soomi doonaa waay wain kaana sayid ugaadha hadduu yahay mimaa laa mila lahu wixii mila aan lahayn laba arimoodbu kala dooran doonaayo akhraja biqiimatihi acaaman akhraja biqiimatihi qiimihiisa ayuu ku bixin doonaa acaaman cunto aw saama can kulli muddin yowman ama mudkiiba maalin buu markaasi ka soomi doonaa marka halkanna waxa weeyaan ugaadha ugaadha waxaynu u kala qaadnay laba soo samayn waay labadiiba la sheegaya haddaba ya yaa sheegaya hay hay a ma adiga ma waay xaramka a xaramka ugaadha ugaadha xaramka qofka muxrimka ah iyo qofka aan muxrimka aan ahayn labaduba waa ka xaaraam ay qofkii ixraamtay saas weeyaan qofkii ixraamtay xaaraan ka tagay haddii la dilo ugaadha haddaba qofka hadduu ugaadhsado ya hadduu ugaadhsado ina ugaadha xaaraan bay ka ahayd qofkii muxrimka ahaaye hadduu ugaadhsado oo ugaadhu dilo waxaa loo qaybinayaa laba qaybood ayaa loo qaybinaya ugaadha uu dilay inay wax u dhigma nimcooleyda ay leedahay yacni suuratan wax suur ahaan uga dhigma un yani maaha isku mida maaha wax maarata suur ahaan u dhow suuradeeda u dhow wey geela wuxuu dhow adhiga lo-da wax u dhigma ayuu leeyay markay leeyihin culimadu mithli buu leeyahay markii la leeyahay oo nimcooleyda waa geela iyo adhiga lo-da geela iyo adhiga lo-da wax uga dhigma ayuu leeyahay bimacnaa wuu shabahaa weeyaan oo suur ahaan buu uga dhow yahay u dhow wuu dhow yahay waay sida maalan gorayada oo kale waxay shabahdaa geela xaggey ka shabahdaa qoorta dheer isku mid maaha dee waad garanaysa iyado isku mid maaha laakiin geeluna qoor dheer buu leeyahay iyaduna qooro dheer bay leedahay xaggaas iska shabaha biciidka ama biciidka oo kale maalan muxuu shabahaa isaguna ya lo-oda soo maha ha iyo dameer dibadeedko kaley isna wuxuu u dhow yahay lo-di maxaa la idhaahdaa geranuugta oo kale amaba ama deeradii oo kale iyagana adrhigii ya saasa waay aduu calaayo xaal kuwaas saasaa iyay mid waliba kuu dhow yahay ayaa qofkii laga doonayay hadduu goroyo dilo neef geela laga rabaa hadduu goroyo dilo maxaa laga rabaa neef geela laga doonaya hadduu biciid dilo ama dameer dibadeed dilana neef lo-a baa laga doonaya inuu gowraco hadda ma aragta marka akhraj almithl waa saas waay deera hadduu dilo neef adhiya ribuu bixin doonaa maalan waay kaasi waa mid waa markuu leeyahay nimcooleyda ku leeyahay maxay mithli maxaa hadhay nimcooleyda dhexdeeda mithli kuma laha wax mithli kuma laha wax u dhigma male mar hadduna wuxu dhigma una lahayn labaa loo qaybinaya isagana inay soo aroortay saxaabadii ka sugnaatay in ay u yeeleen markaa neef la qalo u yeeleen iyo inaan iyoinan u yeelin waa labadaas hadday u yeeleen wixaa saxaabada ka so aroraa la sameynaya sida qofka xamaam dila xamaam ama qooleyba dhah haddaa doonta qooleyda soo ma taqaani shimbirta qooleyda la yidhahdo shimbirtaasi qofka dila saxaabada waxaa ka sugnaaday inay yidhaahdeen neef adhiya buu qalaya waa shaato marka mithli mala de qooleydu wax mithli miniculi may ku leedahay waxay u dhowdahay ma jira ma jiro laakiin saxaabadu maxay xukumeen waxay xukumeen qofka muxrimka ee qooley dila ugaadhsada qooleyda ugaadhsada waxaa laga doonayaa neef ariya inuu qalo ayaa laga doonaya maxaa soo haray haddaba waxaan mil aan lahayn soo ma waxaan mil aan lahayn aan saxaabadiina kasoo aroorin wixii xukunkiisa aan kasoo aroorin wixii dee maarata la sameynayay la qalayay aan kasoo aroorin soo maha kaa yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum laba ninoo caadilana xukumaya way qiimeyn doonaan qiimihiisaasi ayaa uu sadaqaynaya marka intuu cunta u siiyo sadaqa ahaan ku bixinaya waa intaas weeyaan waxaan u baahan qof ku celiya haddaba ya intaa aan sheegaa la rabaa in lagu celiyo waay waad ku celin kartaa adiga aad istaagi waaye qofka muxribkee ugaarhsada xukunkiisu muxuu noqonaya haye inay ugaadho inay mithli leedahay iyo inaynan lahayn waay waxaa u dhigmaa la yaa la yaa la qalaya waay waxaa u dhigmaa la gawracaya haye haddayna mithli lahaynna labay noqonaysaa inay saxaabadii ka sugnaatay iyo inay ka sugnaan haye waxaasaa la sameynaya ay ka sugnaadeen soo ma waay labanina cadilina xukumaya oo neefkii qiimeynaya waa intaas weyaan addamu lwaajibu dhiga ku waajiba qadli saydi ugaadha dilitaankeeda wa huwa cala takyiiri waraabicu ka afraad addamu lwaajibu oo dhiga ku waajiba biqatli saydi ugaadha dilitaankeeda wa huwa isaguna cala takyiiri buu ahaaday bayna halaathati umuur saddex arrimood baa la kala dooran in kaana saydu ugaadha hadduu yahay mima lahu milun mili wixii leh akhraja almila min annacim akhraja halkan waxa logala jeedaa yacni miliga ayuu gowrici doonaa wey oo min annacim nimcoolada xaggeeda ka ahaada nimcoolada wixii la mid ah ayuu gowrici doonaa hadduu geel u dhigmo geel neef geel u gowrici hadduu lo u dhigmo neef lo-abu gowrici hadduu ri u dhigmo ri buu gowrici waxar hadduu dhigmo waxar sida sakaarada kale matalan waxar buu gowrici doonaa wain kaana saydu ugaadha hadduu yahay mima laa mila lahu wixii mil aw qawamahu ama waa qiimeyn doonaa washtaraa biqiimatihi qiimihiisa waxa uu ku iibsan doonaa acaaman cunta ayuu siisan doonaa watasadaqa bihi waana sadaqaysan doonaa waana sadaqadaysan aw sama can kulli muddin yowman ama mudkii wale cuntaaba maalin buu ka soomi doonaa marka imsa shee buu kala doortay adiga adiga sheekh adiga adiga ha imsu kala doortay ha imsu kala dooro imsa imsa lidhi kala dooro saddex saddexdoo saddexde inuu soomo inuu raashin bixiyo labas keliya may dee iyo inuu neef qalo ya yani shaygii shay ugu shaygii shaygii ugu dhigmaya de inu qalo de sooma shaygii shaygi ugu dhigmay gawraco wain kaana saydu ugaadha hadduu yihi mima laa mila lahu wix mila aan lahayn akhraja biqiimatihi طacaaman laba arrimood buu kala dooran doonaa akraja biqiimatihi acaaman qiimihiisa ayuu wuxuu ku bixin doonaa cunto neefkiibuu qiimeyni markuu neefkii uu qiimeeyo lacagta uu lagu qiimeeyey baa la siin doonaa raashin raashinkaasa markaa sadaq ahaan loo bixin doonaa aw sama can kulli muddin yowman ama mudkii walba miskiinkii masaa la siinaya marka marka lagu sadaqadeysanayo miskiinkintana sin mud cuntaa mudku waa intee waa intaas waa labadaa sacab ya labadaa sacab la isku geeyey weeyaan marka mudkaasu yaa miskiin kasta la siinaya marka mudkiiba maalin buu soomi doonaa kaas wuxuu kala dooran doonaa labada arrimood hadduu laa mima laa mila lahu hadduu yahay wixii mili aan lahayn marka neefkaa la qiimeyn doonaa akhraja biqiimati wuxuu kala jeedaa waa kii miliga aan lahayn ee saxaabadan aan ka sugnaanin ya maxaa la samaynayaa neefkii la dilay baa la qiimeyn doonaa ee ugaa dhahaa marka la qiimeeyo waxaa lagu qiimeynaya meeshii lagu dilay lafteedana waa lagu qiimeynaya marka la qiimeeyo ee labada nina caadiliintiiha ay qiimeeyaan lacagtiisu waa intaa yidhaahdaan lacagtiisaasi raashin buu siin doonaa raashinkaasina masaakiinta u qaybin doonaa hadduu doonana wuu soomi doonaa soonkiima muxuu noqonayaa mudkii walba miskiinkii intuu siin lahaaba maalin buu soomi doonaa maala haday shan miskiin noqdaan intii loo qaybinayay shan cishuu soomi doonaa wey shan mud hadday noqdaan walkhaamisu ka shanaad ee ugu dambeeya addamu lwaajibu bilwadci wadhiga ku waajibay wadciga wahuwa calى tartiibi isaguna tartiib ayuu ahaaday marka badanatun waa neef geela yaa ugu horeeya fain lam yajidha haduuna helin fabaqaratu neef loo awe fain lam yajidha haduuna fasabcu min alghanami waa toddoba neef oo adhiya wey fain lam yajidha haduuna helin qawama albadanata neefkii geelaha ayuu qiimeyn doonaa washtaraa biqiimatiha طacaaman qiimaheedana cunta ayuu siin doonaa watasadaqa bihi waana sadaqaysan doona cuntadaas fain lam yajid haduuna helina saama can kuli muddin yowman mudkii walba maalin ayaa ka soomi doona waxyaaba muxaramaadka ahaa imsay haayeen ya toban soo maha tobanka waxaa kamid ahaa alwau waiga waxaynu soo sheegnay wadciga ama jimaaca in uu xajka fasahadinay waa wadcigu markuu yimaado qabla taxallul اlwal taxalulka koowaad ka hor ya taxalulka koowaad ka hor eeg hadda maalinta tobnaad ee bisha dilxija ee inagunaynu ciidina ciiduladaxada xaajigu waxa uu qabtaa acmaasha ugu badan maalintaasi waxa uu tuuranaya jamaraadka jamaradu tuuranaya jamarat alcaqaba jamarat alkubraa ayuu tuuraya madaxana wuu xiiraya dawaaful ifaadana wuu la imanaya hadi hadduu wadina hadiga waa gawracaya acmaashaas o dhan buu maalintaa qabanaya hawl culusba ayuu maalintaa ayuu qofka xaajikii qabanaya acmaasha saddex camal laba ka mid a haduu la yimaado saddex camal laba ka mid a hadduu la yimaado xalaalowga koowaad buu xalaaloobaya saddexda camal waa maxay dhagaxa tuurashadiisa madaxa xiirashadiisa iyo awaafka le awaafulifaadaha saddexdaasi laba ka mida markuu la yimaado laba ka mida wuxuu xalaaloobaya ataxallul alwal taxalulka koowaad ayuu xalaaloobaya taxalulka koowaad waxaa loogala jeedaa tobankii shay ayna soo marnay xaaraanta ka noqoday dhammaan waa u xalaal marka laga reebo dumarku keliya dumarku ma laga reebaya iyo dumarka axwaashooda axwaashooda marka maa logala jeeda yani dumarku waa ka xaaraan oo wacigii iyo jimaacii waa ka xaaraan axwaashooda waxaa loogala jeedaa inuu guuriyo inuu guursado iyo caqdigii de nikaaxaynu soo marani isna waa lamid axwaasha dumarka waa ka xaaraan wey gabadha xaajiyadda iyadana waa saasoo kale weeyaan inay guursato waa ka xaaraan iyo de in loo soo geed fadhiisto ayib haddaba taxallulka koowaad maxay nidhi taxallulka koowaad shay kasta xalaal buu noqonay marka laga reebo ila nisa waa markuu saddex camal saddex camal laba uu la yimaado ka saddexaad markuu darana intii hadhana xalaal bay noqonaysaa bal tusaale haddaba adiga istaag ha may adiga adiga adiga ha maxaa bal ku celi intaan nidhi intaan sheegna ku celi jamaraadka iyo awaafilfaadaha ha ta kale waa tahay fadhiiso fadhiiso si fican fadhiiso si fican fadhiiso si fican fadhiiso waay waay saddex camal baynu sheegna soo ma jamarada inu tuurto dawaafilfaadaha iyo xalqiga saddexdaa laba kamiduu la yimi maalan wuxuu dhagaxiin wuu tuuray madaxinu iska xeeray wax kasta waa xalaal dharkii dharkii tolnaa wuu xidhan doonaa waxa weeyaan cadarka wuu marsan doonaa wax walba waa xalaal bay u noqdeen marka laga reebo dumarkii awaafulifaadihin wuu ku daray dumarkiina xalaal bay u noqdeen marka taxalul awal iyo taxalul thani saas keliya ya marka qofku intaanu taxalulkaa koowaad dhagax intaanu tuurin madaxi inaanu xiirin dawaafku inaanu la imanin ya ayaa uu jimaaca samaynaya xajkiisu waa buraya marka xajkiisu waa uu buraya marka addamu lwaajibu bilwaطi marka mar haddii dee uu xajkii buray shalay baynu tilmaana waxaan nidhi shalay baan shegna soo mahayn waxaan nidhi ninkaa waxaa laga doonaya saddex arrimood saddex arrimood waxaan nidhi koowaad neef baa laga doonaya inu qalo soo ma neefka maxaynu nidhi waa neef geela arrinka labada laga doonayaana inuu acmaasha dhamaystiro camalkii cumrada ayuu ku xalaaloobaya isaguna dawaaf wuu la imanaya sacina wuu la imanaya madaxna wuu xiranaya wuu xalaaloobaya marka arrinka saddexaad maxayn nidhi sanadka dambe waa uu fariid oo kaas intii buu ku sheegaa sheekhu wa huwa calaa tartiibi badanatu fain lam yajidha fabaqaratu neef geela ayaa laga doonaya hadduu neefkii geelaha uu waayo neef lo-a fain lam yajidha hadduu waayo fa sabcu min alghanami toddoba neef oo adhiya fain lam yajidha hadduu waayo uu kari waayo awood u waayo markaa uu ku iibsado qawama albadanata neefkii geelaha buu qiimeyn doonaa washtaraa biqiimatiha acaaman qiimaheeda ha fain lam yajidha hadduuna helin neefkii geelahaa weeyaan iyo lodii iyo arigiiba qawama albadanata neefkii geelahaa ayuu qiimeyn doonaa washtaraa biqiimatiha acaaman qiimaheedana cunta ayuu ku iibin doonaa watasadaq bihi cuntadaana waa sadaqalisan doonaa fain lam yajid hadduuna helin lacagtaasina saama can kulli muddin yowman mudkiiba maalin buu soomi doonaa iyaduna waa waadix soo ma ya walaa yujzi walaa yujziuhu lhadyu hadyigu gudi maayo wala licaamu iyo icaamku toona ilaa bilxaram xaramka mooyaane meel kale ku gudi maayo wayujziuhu waa gudi doonaa an yasuuma inuu soomo milu xayu shaa meeshuu doonana inuu ku soomo waa uu ka gudaya walaa yajuuzu walaa yajuusu ma banaana qatlu saydilxarami xaramka ugaadhiisa dilitaankeedu ma banaana walaa qaطcu shajarihi iyo geedihiisa goyntiisana ma banaana wlmuxilu qofka muxilka ahee xalaasha ah iyo wlmuxrim qofka muxrimka fi dalika sawa arrinkaa waa iskaga mid weyaan waxyaabaan soo sheegnay waxaan so shegnay soo maaha neef la qalay soo soo maynaan soo sheegin qofka dhig ba ku waajibay neefkaasu dee laga rabaa inuu gawraco soo ma ahayn waay waxaa kalaan sheegnay icaamka masaakiinta in la quudinaya waan soo sheegnay oo miskiinkii mud baa la siinayaa baan yidhi soo ma waxaa kalaan soo sheegnay soonanna waan soo sheegnay oo qofku hadduu dee kaa waayo ama takyiir ba ay noqotana waxay noqonaysaa in uu soomo mudkiiba inuu maalin ka soomo soo saamay ahayn labada hore soo qabo labada hore kuy adiga adiga adiga sheekhaan cagaha fidiyey labada hore soo qabo labada hore soo qabo de laba saddex ma shegin labada hore soo qabo saddex soo maynaan sheegin saddex saddexdoo kuwe lamaad socon soma aragti si fiican fadhiso hadda waay abul si fiican fadhiista waay haye saddex ma sheegna soo ma ahayn labada hore soo qabta labada hore oo kuwe hadiga iyo icaamka xaramka mooyaane meel kale kuma ansaxayso xaramka mooyaane meel kale kuma ansaxayso labadaas yacni neefka la yidhi ha la gawraco ya xaramkunba lagu gawracaya meel kale lagu gawraci maayo xaafadayda hala geeyo oo halkaa masaakiinta haloo qabiyo odhan maayo masaakiinta xaramka iskale xaramkunba lagu dhex gawracaya xoolahaas waxa lagu xoolo la gawracaya hadiya wixii hadiya waxa lagu gawracaya halkee xaramka waay icaamkana waa saasoo kale wixii masaakiinta la quudinayo masaakiinta xaramkunbaa la siinaya masaakinta xaram mid walba hadhay marka midka hadha sheega adu sheekha koorka hadhan istaag a xabad baa inoo hadhay xabadda hadha sheeg xabad baa inoo hadhay sheeg xabadda hadhay xabad baa inoo hadhay xabadda sheeg hadduu waayo lacagtuu ku iibsanaya cuntada maaha maaha fadhiis sheeka kuxiga ma haysa adu xabadda inoo hadhay sheeka kuxigana ma haya ay hay adiga soonkii wey farid soonkaa inoo hadhsa soonka meeshuu doonu ku soomaya wuxuu ku soomi doonaa maka hadduu doono gurigiisa marka tuu ku soomi doonaa soonka xayu shaaa meeshuu doonu ku soomaya wixii cuntaa wixii xoolaa iyo wixii cunta la bixinaya masaakiinta xaramkaa la siinaya kala siinaya hadda ma garata marka hadiga hadigii oo dhan xaramka lagu qalaya xaramka lagu gawracaya hilibkiisana waa la qaybinaya masaakiinta la siinaya loo qaybinaya wixii uu ka cuni karaa isaguna waa ka cunaya laakiin masaakiinta lagu qaybinaya waa wixii hadiyi weyaan wixii fidye ah isaga waxba ka cuni maayo fidyada waxba ka cuni maayo fidyada masaakiinta unbaa la siinaya masaakiintaas kale marka marka marka uu leeyahy walaa yujziu lhadyu walaa yutcamu illa bilxaram wasaanu sheegayna weeyaan ya walaa yujziuhu gudi maayo ka gudi maayo alhadyu hadyu ka gudi maayo walal icaamu icaamkina ka gudi maayo ilaa bilxarami xaramka mooyaan meel kale kaga gudi maayo xaram maxaa logala jeedaa yacni xoolaha uu gawracaya halku ku gawracaya xaramka maka icaamka masaakiinta la quudinayana halku ku siinaya ku siinaya masaakiintee buu siinaya masaakiinta xaramka joogta la siinaya wayujziuhu waa ka gudaya an yasuuma inuu soomo xayu shaa meeshu doono wixii soomana meeshuu doono ku soomi kara walaa yajuusu ma banaana qatlu sayd lxarami xaramka ugaadhiisa in la dilaana ma banaana waa inagii soo sheegna waxaan nidhi ugaadha xaramka joogta qofka xalaasha ah iyo qofka muxrimka ee xaj soo xidhay ama cumro soo xidhay waa isku mid somayna soo dhan walaa qadcu shajarihi iyo geedihiisa goyntiisa toona ma banaana wlmuxilu yani geedaha la jari maayo iyadana wixii geedahee ka baxaya xaramka isna la goyn maayo wlmuxilu ka xalaashaay wlmuxrim ka muxrimki fi dalika kaas arrinka ayna soo sheegnay sawaaun iskaga mid weeyaan kuma kala duwan halka aynu ku dayno sala allahu waslama wbaaraka cala muxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin